mahadsanid walaalka in ka badan boqol xabaal wadareed ayaa laga helay gobolka al khartuum ee dalka suudaan wararka ay tabinayso saxaafadda suudaan ayaa sheegaya in in ka badan boqol xabaal wadareed laga helay caasimadda dalkaasi ee khartuum kuwaasoo ay ku jiraan dad siyaabo kala duwan loo dhibaateeyey falkan foosha xun ayaa xukuumadda suudaan waxay ku eedeysay fallagada r s f oo dagaal kula jirta dowladda suudaan colaadda suudaan oo bilaabatay shan iyo tobanka abriil islamarkaana socota dhowr iyo toban bilood ayaa ka tagtay ilaa labaatan kun oo dhimasho ah halka ay hay-adaha qaarna gaarsiiyaan in ka badan boqol kun ila wareedyo caafimaad ayaa tibaaxaya in bilihii ugu dambeeyey ay ilaa saddex kun oo qof u geeriyoodeen sababo la xiriira cudurro xukuumadda suudaan oo dhowaan la wareegtay magaalada caasimadda ah ayaa sheegtay in ay wax ka qaban doonaan xabaalwadareedyada colaadda suudaan ee aan weli soo afjarmin waxay sababtay dhimashada kumanaan qof iyo malaayiin kale oo ku barakacay gudaha ama wadamada jaarka la ah suudaan wadaxaajood ku saabsan ganacsiga ayaa mareykanka iyo shiinaha mar kale uga furmay dalka ingiriiska waxaa maanta oo isniin ahayd magaalada london ee caasimadda ingiriiska ka furmay wadahadallo cusub oo u dhexeeya mareykanka iyo shiinaha kaasoo la doonayo in lagu xaliyo khilaafka ganacsi ee u dhexeeya labada dal madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa dhowaan sheegay in wafdi heer sare ah oo amerikan ah uu la kulmi doono wakiilo ka socda shiinaha halka biijin ay dhankeeda xaqiijisay inuu wadahadaladani uga qaybgalayo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalkaasi ninka lagu magacaabo hi lifingi arrintan ayaa daba socota xiriir dhanka telefoonka ah oo dhex maray trump iyo madaxweynaha shiinaha shi jin usbuucii hore kaasoo madaxweynaha mareykanka uu ku tilmaamay mid wanaagsan bishii hore mareykanka iyo shiinaha ayaa gaaray heshiis ku meel gaar ah si loo dhimo canshuuraha laga qaado badeecadaha ay isweedaarsadaan si kastaba ha ahaatee labada dal ayaa tan iyo markaas ku eedeeyey dhinaca kale inuu jebiyey heshiiska ugu dambeyntiina dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay dukumentiyo xasaasi ah oo la xiriira niyukliyerka kayaanka sahyuuniga ah telefishinka dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa sabtidii sheegay in iiraan ay heshay dukumenti xasaasi ah oo niyukliyerka israa'iil ah iyada oo loo marayo weeraro sirdoon oo ballaaran warbixintuma aysan bixin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida iiraan ay ku heshay dukumentiyada warkan oo si kooban looga baahiyey tv-ga qaranka ayaa lagu sheegay in ciidamada sirdoonka iiraan ay heleen xogo istaraatiiji ah oo xasaasi ah iyo dukumentiyo ay ku jiraan kumanaan qoraal oo la xiriira mashaariicda iyo xarumaha niyukliyerka ee uu leeyahay maamulka yahuudda sida ay ku warantay wakaaladda wararka iiraan ee tasnim wasiirka sirdoonka iiraan hojato leslem sayid ismaail khatiib ayaa sheegay in dukumentiyada niyukliyerka ee kayaanka gumaystaha lagu wareejiyey hay-adda sirdoonka ee dowladda shiicada ah ee iiraan